barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efyamyada geeska africa qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ramadaan wanaagsan waa kow iyo labaatanka bisha may sanadka laba kun siddeed iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idii kala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyaro dhakhaatiira oo magaalada muqdisho ka sameeyey olole ay ku ururinayaan dhiig si loogu deeqo dadka u baahan aba fara badanaa dhiigga u raadinaa tusaale ahaan dhiigga waxaan ka baarnaa databasea leenahay oo buug ah ayaan ka raadinaa dhiig markii nagala soobaco kadibna waxaan ku qornaa barteena facebook waxaan ala soo xiriira dad joogo deegaano fara badan waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wiila dhallinyara oo ka warramaya abaalmarin lagu siiyey fikrad ganacsi oo ay eegleeleen isaga iyo dhallinyaro kale
heesihii ayaan iyaguna ka marnaan doonin barnaamijkeenna heesaha aannu idiin haynana waxaa ka mid ah awalkeeda bilowga bartankee dambidhaafka baradii naxariista aqalkeed cafis buuxa ba'anaarta cadaabta boqolaal kuna ruuxa ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida maraykanka iyo shiinaha ayaa isku raacay inay ka laabtaan go-aankii hore ay u gaareen oo ku aadanaa inay isku soo rogaan canshuuro cusub oo adag kadib markaay timaado alaabaha ay isku soo dhoofiyaan maalin kadib markii ay gaareen heshiis ku aadan in shiinuhu uu iibsado alaabo badan oo maraykana si loo yeero qaanta weyn ee ganacsiga maraykanka uu ku leeyahay shiinaha xogeyaha lacagta maraykanka steven ayaa waxa uu t v-ga fox news u sheegay in labadan wadan ee ugu weyn xagga ganacsiga dunida ay sameeyeen horumar macno leh ayna isku raaceen inay sameeyaan qorshe lagu xalinayo arrimaha ganacsiga waxa uu yidhi steven ilaa iyo hadda waxaan isku raacnay inaan dib u dhigno cashuuraadkaynu u soo rognay waxaana isku dayi doonaa inaan qorshahani cusubi ku shaqayno wakaalada wararka shiinaha ee shinjwa ayaa waxaa laga soo xigtay waxay ka soo xigtay ra-iisul wasaar ku-xigeenka dalkaasi shiinaha luyunhi kaasoo wadaxaajoodka waddankiisa ugu matalay washington inuu sheegay in labada dhinac isla garteen inay joojiyaan dagaalka ganacsi ee labada waddan madaxweynaha talada haye ee dalka venezuela ayaa dib loo doortay mar kale sida ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka ee dalkaasi hase ahaatee doorashadii shalay dhacday ayaa ahayd mid aysan ka qaybgelin mucaaradku iyaga oo ku eedeeyey musuq maasuq iyo doorashadani inay ku tilmaameen mid calaamasaar u ah keligii talisnimo nicholas madura oo konton iyo shan jir ah ayaa la filayaa in xilka loo dhaariyo mar kale inkastoo ay muuqato in siyaasadda venezuela lagu sii kala fogaanayo nicholas madura ayaa waxa uu horey u ahaan jiray wada gaadiidka dadweynaha bulshada caalamka ayaa dhaleecaysay doorashadii duhur wanaagsan mar kale dhallinyarada maanta koox dhakhaatiira oo ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii u dambeeyey magaaladaasi ka waday howlgal ay si mutadaacnimo ah ugu ururinayeen dhiig si loogu deeqo dadka u baahan dhallinyaradan oo adeegsada baraha bulshada si ay bulshada ugala qayb qaadato ayaa sheegay inay deegaano badan kala soo xiriiraan dadweynaha raba inay dhiig bixiyaan waxaana ka mid ah waxyaabihii intii ay soo wadeen ay ka qayb qaateen qaraxii bishii oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho wariyaha v o eda ee muqdisho cabdiqaadir okey ayaa la kulmay doctor cumar xabeeb oo ka mid ah aasaasayaasha hawshan islamarkaana warbixin nooga soo diray qaraxi ugu weynaa ee ka dhacay guud ahaan qaaradda afrika wuxuu ahaa qaraxii soobe afar iyo tobankii oktoobar sanadkii tegey waana kii ugu dhimashada badnaa baahida bini aadan qabo waxay ahayd dhiig in la helo haddaba sidee uga jawaabeen kooxda dhallinyarada ee muqdisho ka samaysay ololaha dhigbixinta si mutadawacnimo ah ee bala donation waa kan doctor cumar xabeeb oo arrintan v o da uga warramay marka koowaad waxaan tagnay isbitaalaadka isbitaalaadka ugu weyn oo lagu dabeebo dadka dhaawacyada ah isbitaal madiino Een, meeshaasi waxaan ugu tagnay een, baahi dhiig ayadoo ka jirto waxaan ka wacyigelinay dadka bar- barteena facebooka oo aan dhahnay hala soo gaaro markaasi kadib waxaana soo gaaray dadkii ugu horeeyay gurimadka ugu horeeyay Een, markiis kadib waxaa eh, baaq diray guddoomiyihii hore eh, mudane thaabit in dadka isgargaaraan Een, waxaan ugu baaqnay barteena facebook inuu asaga dhiig deeqo kadibna eh, asaga ayaan bilaabay eh, mas-uuliyiintiisa eh, mas-uuliyiin kaleba eh, xilligaasi wasiirka amniga ku jiro Een, taasi waxay sii dhiirigelisay eh, dhallinyaradii iyo mu- eh, iyo dhallinyaradii iyo dadkii kale oo soomaaliga ahaa Eh, meeshii madaxdii ahayd haddii ay dhiig deeqayaan waa in lagu daydaa oo lasii wanaajiyaa oo kale wax weyn ay kasi- kasii qaban waa aragti ugu bah adiga oo jooga tuuladaad ku nooshana noqon karto dhiigbixiye haddaba deeqbiyaha ugu wanaagsan waa dhiigbixiye sidee bay suuragal ku tahay ama sidee loo sameeyaa su-aashaas ayaa mar kale weydiiyey Eh, waa mahadsan tahay Een, waxaan raadinaa een, haba fara badanaa dhiig u raadinaa Een, tusaale ahaan dhiigga waxaan ka baarnaa een, database aan leenahay oo buug ah ayaan ka raadinaa dhiig markii nagala soo baxo kadibna waxaan ku qornaa barteena facebooka Een, waxaan ila soo xiriira dad joogo deegaano fara badan sida somalilan puntland xitaa waxaa nala soo xiriira eh, dowlad eh, deegaanka ee ee maamulka eh, kilinka shanaad iyo magaalada dhan ayaa ayaa soomaali meeshay joogtay ay nala- na- nala soo xiriirto magacaan wadan waxaa magac soomaali ah Een, waxaan sameynaa applicationkani applicationkani qof walba meesha uu joogo ayuu isku soo diiwaangelin karaa Eh, intaan inta in- eh, ka hor intaan sameyn applicationka dadka markayna soo wacaan waxaan dhahayaan oo joogaan sida hargeysa oo kale walaalo dhiigaas inaa bixiyaara see ku suurtagala diyaarad mani soo saaraa waxaan dhehnaa walaal suurtagal maahan balse waxaa suurtagal ah inaad booqatid isbitaalka hargeyso isla markaas waxaa suurtagal ah in hooyo soomaaliyeed dhiig u baahan tahay Eh, daqiiqad nooma soo marto isbitaal waliba oo dalka ka jiro ama caalam ka jiro waxaa loo baahan yahay dhiig Een, dadka keliyaha laga sifeeyo dadka eh, caruurta anemiga qabto dadka caruurta gubto oo kale een, dadka kansararka ku dhaca oo kale dad badanaa u baahan waxaan ku dhiirigelinaa inay isbitaalaadka eh, goboladooda ama degmooyinkooda tagaan si ay qof soomaaliyeed ay si u badbaadiyaan Een, had- maxaan sameynay hadda waxaa soo diiwaan jiri- s- soo diiwaangeliyey dad jooga garoobe dad jooga puntland eh, eh, dowladda deegaanka puntland iyo maamulka somalilan Een, haddii ay na soo wacaan na dhahaan waxaan u baahan nahanay dhiigaa u baahan nahanay waxaan u raadin karnaa dad deegaanadooda joogo oo isoo diiwaan geliyay waxaa sumc- oo s- eh, sharaf noo ah dad joogo eh, wajaale eh, inay soo diiwaan geliyeen Een, haddii ay waxaan rab- xiiseynaynaa aan rabnaa inaan eh, meelahaas xarumo iyo dad mudadawacaan ka samaysano waxaan diyaar u nahnay inaan eh, dadkaasi aan la shaqayno eh, meel walba ay soomaali joogtane Eh, tanna waxay muujinaysaa adoo tuuladaada joogtid inay eh, dhiig si fudud aa u shubi kartid waa anakoo nala soo xiriir anakoo aan galan applicationkeena bilowgii aragtidan dadku ay ku adkayd in si iskood ay u bixiyaan dhiigkooda haddase waxay bilaabeen inay soo buuxiyaan arajida dhex taalla mareegta dadku ay wadaagaan haddaba dadku hadda ma qabaan baahi weyn oo la xiriirta fahamka arrintan waa kan doctor cumar xabeeb oo mar kale sharaxaya Ah, yes way fahmeen Een, si muddo dabacnimo ah si fiican ay u fahmeen Halk- markii halkii hore oo anaka aan u bilaabi jirnay inaan dhiig shubno aan sabaro soo dhigi jirnay hadda qofka waa wacnaa sawirna kama dalbanno eh, si iskiisoona qofka usoo dhi- eh, oo dhiig u deeqaa halka aan dadka oo dhiig shuba aan buunbuuni jirnay hebelaa maanta shubay hebelaa shubay taasi waxay ku muujinaysaa eh, in hadafkii aan gaarnay haddaba waa noqon kartaa dhiigbixiye adiga oo jooga tuulada ku nooshahay ujeedkuna wuxuu yahay in la helo badbaadiye marka ay timaado baahi tuuladaad ku nooshahay oo aan wakhti badan la qaadan waa kan mar kale doctor xabeeb oo arrintan sharaxaya Een, waan waan mahadsan tahay Een, een, u- dadka waxaan u fiirinaa tusaale ahaan eh, isbitaal madiino wuxuu ku yaalla degmada wadajir Een, applicationka ayaa galaynaa haddii dhiig loo baahda waxaa ku qoraynaa wadajir waxaa noo soo baxaya dadka dhan oo iska soo diiwaangeliya wadajir si fudud ayaan u dhihi karnaa walaala qofkaas adigu ugu baahan tusaale ahaan qof joogo ee degmada hiliwaa oo isbitaal soos ka agdhow meeshaasi waxaan ku qoraynaa hiliwaa dadka waxay faa'iido ugu jirtaa inuu badbaadiyo hooyadiis inuu iska soo diiwaangeliyo halkaani deegaan ahaan ayaa lagu raa Qofka- qofka dhiigga u baahan ee idiinsoo sheegaya lambaraheen ayaa haystaan isbitaalaadka si toos ayay noo soo bacaan caqabadana haysta waxaa waay ka mid ah xilliyada habeenkii ah ee saqdi dhexe ma haysano gaadiid aan ku shaqayno Ee, dadka ee, dhiigga loo bixinayo dadka kale ee ee anaga inta waxaa- inaan horta isku xira ayaan nahnay dadka dhiigga rabay dadka dhiigga shubaya oo mudodawac ah Ee, anaga xataa mudodawac ayaan nahnay waa noqon kartaa deeqbiyaha ugu wanaagsan adduunyada haddii aad dhiiggaaga u deeqdo qofka u baahan cabdulqaadir obkay v o a muqdisho
duur wanaagsan dhegeystayaal halka aad naga dhegeysanaysaanna waa v o a dhowaan waxaa magaalada london ee dalka ingiriiska abaalmarin lagu siiyey qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee bulshada wax ku soo kordhiyey abaalmarintan oo ah mid sanadlaa ayaa waxaa dadka sanadkan la abaalmariyey ka mid ah maxamed bashiir sheekh cismaan oo ah wiil dhallinyaro ah islamarkaasina madax ka ah shirkadda xarunteedu tahay magaalada muqdisho oo ka shaqaysa hal abuurka iyo xaysiiska oo lagu magacaabo daa'uus waxaana sida uu warko abaalmarintan uu ku guuleystay uu markaasi kala hadlay wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed
Een, abaalmarinta soomaaliyeed ee caalamiga ah ee sanad walbaa lagu qabto magaalada london een, sanadkii noogu horreysay ayuu ahaa sanadkan oo aynu ka qayb galnay oo aynu ka mid nahay dadka tartamayay Een, run ahaantii een, safar dheer oo tartan ah oo qaatay muddo adiga ku dhawaad lix bilood ah Ee, kadib waxaynu kusoo baxnay isrereebkii Een, waxaynu la tartanay laba shirkadood oo midna kenya ay ku taalo midna ay ku taalo wadanka netherlands ee holland Een, ugu dambeyntiina innagaa ku guuleysanay abaalmarinta een, ganacsiga sanadka waayahay marka maxaa las dhihi karaa waad ku mutaysateen oo abaalmarintaasi idinku siiyey Een, waxaan isleeyahay eh, arrimo badan ayaa u sabab ah Een, guusha ama waxyaabaha sababa inaan abaalmarintaas hanano oo ku guuleysano Eh, waxaan kow dhihi karaa een, in aynu la nimid marka horeba fikrad ganacsi oo cusub oo wadanka ku cusub hal abuur ganacsi hal abuur ganacsi Eh, labo waxaan isleeyahay een, waxaynu fursad shaqo u abuurnay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed shaqo keliya maynaan abuurin xitaa waxaanu barnay xirfad cusub oo aan wadanka jaamacadihiisa lagu dhegin maxaad qabataan waxaynu qabanaa innaga een, eh, waxaynu ka shaqaynaa curinta een, xayeysiimaha iyo naqshadayntooda sidoo kale waxaynu sameynaa oo shirkadaha iyo hay-adaha kuwa dowliga iyo kuwaan dowliga ahayn baan u sameynaa oo aan u yegleelnaa loogooyinka kale ama astaamaha sumadda shirkadoo kale waxaan ka shaqaynaa sumcaddooda qaabkii ay kor ugu qaadmi lahayd marka waa istaraatiijiyad een, ama qorshe sidee shirkadan een, adeegeeda ama ade- ama sumcadda adeegeeda ama shirkadda sumcaddeeda laftirkeedaba sidee kor loogu qaada waxyaabahaasaan ka shaqaynaa marka maxamed nin aada u daayara tahay een, shirkadan ma adigaa sameeyey run ahaantii een, shirkadan ee, marka hore fikradeeda waxay ku bilaabatay fikrad qof Een, maantana waa fikrad koox macnaheedu waxa waaye ee, shaqo kasta oo guuleysata een, oo abaalmarin noocan oo kale heli kartaa qof keligii ma- ma- waa team work yani qof keligii ma ma keeni karo guusha noocan oo kale ah waxa waaye waa dad badan ayaa ka wada shaqeeyey een, laakiin waxay kasoo bilaabatay een, fikrad markii hore aniga shakhsiyan igu jirtay oo eh, ahayd in in wadankii waxaan la- laga hirgeliyo saasay ku bilaabatay kadibna eh, maanta waxa waaye fikrad koox dhan ay ka wada shaqeynayso dabcan shaqadaad qabanaysaan waa shaqo teknolojiyad casri ah een, ma dalka gudihiisaad ku baratay mise dibaddaad wax kusoo baratay Een, shakhsi ahaan aniga waxaan wax ku bartay wadanka holland oon qaxooti ku ahaa Eh, meeshaasaan waxaan ku bartay eh, culuumta waxaa la yirahda graphic design ama naqshadaynta Een, wax kastoo la daabaco iyo wax kastoo la daabicin naqshadayntooda meeshaasaan kusoo bartay een, kadibna waxaan go-aansaday oon ka arkay fursad eh, nololeed in wadankii mataqaanaa eh, ay taalo sidaas darteedana wadanka ugu soo noqday marka hadda magaaladii caasimadda ee muqdisho idinkaa u sameeya boorarkan waaweyn ee lagu dhejiyo wadooyinka xayeysiimaha eh, xitaa ka qayb qaadanaysa bilicda magaalada aad iyo aad run ahaantii eh, boor keliya maaha shaqadeena waxaan sameyno waxaan isku daynaa inaan maskaxda een, qofka soomaaliga ah qaabka wax lagu fahamsiiyo inaan wax ka bedelno waxaad og tahay wadanka eh, soomaaliya oo idil inta badan waaga hore waxaa la isticmaali jiray derbiyada wax lagu sawiri jiray waxaad arkaysaa meelaha qaar qof la gudayo calung yaroo la gudaayo een, sakiin een, daawadii iyo dukaanka iridii ku sawiran waxyaaba noocaasa qofkii bagaashka iibinaya sokortii burkii ku sawiran derbiyada waxaan isku daynaa marka waxaas inaan bedelno oon u bedelno wax dhaqanka waxay yidhahdeen aragga ama habka xaysiinta muuqaalka aragga ah ee qaabka eh, indhuhu iyo maskaxdu ay ku xifdin karaan oo aan aanay damage because dadkan wadanka taraamo badana jirta oo joog badan iyo dagaalo badan dhacay kuwan laftirkoodu marka sawirka laftirkiisa duu qalday dhaawacuu ka qayb qaadanaya inaan bedelno s- sawirka waxaan- waxaan kaloo- waxaan kaloo ka qayb qaadanaynaa inaan bilicda magaalada qurxino waxaan kaloo ka qayb qaadanaynaa inaan een, wadanka markii ay tagto xirfadan yaa yaqaana aan adduunka dad yaqaana oo aqoonteedu leh inaan inaan wadanka ka hal- ka- ka- ku abuurno waayahay meeqa dhalinyaro ah ayaa kula shaqaysa daus hadda een, waxaa ka shaqeysa een, qiyaastii ilaa iyo shan iyo toban qof ayaa ka shaqeysa oo isugu jira dhalinyaro u badan dhalinyaro laakiin waa la isku jiraa Eh, xirfado kala duwan ay ku shaqeeyaan maamul hadday ahaan lahayd eh, tiim oo hal abuurka iyo naqshadeynta qaabilsan tiimka een, maxaa la dhahdaa suuqgeynta iyo iibgeynta qaabilsan marka waa la isku jiraa waayahay dareenkiina waa sidee maadaama abaalmarintii caalamiga ahayd ee soomaaliyada ee london aad kusoo guuleysateen idinkoo koox dhalinyaro soomaaliyeed oo fikir ganacsi ka hirgeliyey magaalada muqdisho maxaad dareemaysaan Eh, run ahaantii een, in horta qofka bini aadamka ah shaqo inta uu sameeyey een, ay gu- yacni lo- shaqadaas lagugu abaalmariyo een, dad badan hortooda iyo weliba een, magaalo sida london oo kale ah oo ay kasoo qayb galeen marti aada u kala duwan oo uu ka mid yahay madaxweynaha maxkamadda cadaaladda adduunka iyo wasiiro runtii yani waa waxaan eh, yani u aragno inay tahay aqoonsi loo aqoonsaday een, shaqadan hayna inay tahay shaqo een, wadanka ka shaqaynaysa horumarkiisa islamarkaana fursado badan u abuurtay dhalinyaro badan islamarkaana rajo soo celin ah oo kalifaysa in dad badan oo dhalinyaro ah eh, iyo dad badan oo dibadda wax ku bartay dalka dibaddiisa ku dhiirigelinaysa inay inay dalka dib usoo noqdaan abaalmarinta s- qaabkaasaan u aragnaa goormaa hawshan bilowdeen
Een, fikraddu waxay bilaabatay saddex sano ka hor Een, hadda waxaynu shaqaynaynaa oo si rasmi ah u shaqaynaynaa laba sano Eh, waxaa jira sanad gaab ah oo intaynu bilownay aynu markaa inta aynu wax xuuraansanayna magaalo kale kala qabsanayna yani uu jiray inkastoo amniga laftarkiisa qeyb uu ka ahaa oo magaalada laftarkeeda muqdisho hadda een, saddex sano ka hor amniga sida hadda uu yahay maysanahay waxaad ii sheegtay inaad qaxooti ku ahayd dalka holland dalkii waxaa jira dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo dalkii ka hayaamaya oo ka tahriibaya markaad soo laabatay kadib iyo shaqadan hadda aad samaynaysid ma kula tahay in dhalinyarada tahriibaysa ay dalkooda ka shaqaysan karaan fursadahaasi inay heli karaan ma kula tahay run ahaantii qofku hadduu horto marka hore isaga is aamino oo uu aamino awoodda ilaahay uu siiyey ee lixda lixaad ku- ka bilaabanaysa iyo maskaxda iyo aqoonta waxaan isleeyahay inuu wax badan qaban karo hadduu intaa aamino Een, dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ee nasiib daro waxa waaye waxay qaadeen dhabaha tahriibka Een, in badanna waxa waaye wacyigelino badan baa jiray ololeyaal lagu wacyigelinaya dhalinyaradaas aniga waxaan isleeyahay een, hadda inagu waxaynu u nahay een, sumad u nahay ama tusaale u nahay dhalinyaro badan oo tahriibi lahaa inay u arkaan wareedha ninkan buu soo noqday maxaynu inaga meesha ka jirnaynaa qaar badan oo kamid runtii si gaar ay ugu yimaadeen waynu sheekaysanay qaar baa yirniyo maxaa inta kasoo doontay nin basaboor yurubiyan haystaa tahay ma iska wareegtid adduunyadaada maxaa inta soomaaliya maxaa kasoo jirinaysaa marka taa macnaheedu maa qofka bini aadamka wuxuu wuxuu leeyahay himilo iyo iyo iyo hiigsi taasaa marka qofka mataqaanaa waxay ku kalifaysaa inuusan een, harsan karin oo uusan joogi karin
kaasi waxa uu ahaa maxamed bashiir sheekh cismaan oo ah wiil dhalinyaraha islamarkaa islamar ahaantaasina madax ka ah shirkadda xarunteedu tahay magaalada muqdisho oo ka shaqaysa halabuurka iyo xayeysiiska oo lagu magacaabo daawus wuxuu isagoo uu jooga magaalada nairobi la hadlayey wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitrban warar sugan iyo warbixinno xiise le ka dhegaysta v o a maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysta barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysta v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinkaga imaanaya washington haatanna jamaal axmed cismaan oo stuudiyaha ugula sugan aan u daaya xubintii ciyaaraha iyo qodobadii ugu dambeeyey
mahadsan jaamac kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno kulamo xiise badan ayaa la dheelay horyaalada kala gedisan ee shalay qaarkeedna waaba la soo gebagabeeyey kulankii ugu dambeeyey dalka talyaaniga waxa uu ahaa mid xiise badan ee kooxaha inter iyo laziyo si gaar ah isha lagu hayay kooxda champions liiga usoo bixi doonta ha yeeshee haddii aynu ku horumarno ciyaartooyga naadiga kubadda cagta ee barcelona adrias iniesta ayaa kulankiisa ugu dambeeyey naadigaasi barcelona uu saftay shalay kadib kulan naadiga kubadda cagta barcelona ay la dheeshay naadiga real sociedad ciyaartaas waxay ahayd kulankiisii ugu dambeeyey ee ciyaartooygaasi soddon afar jirka ah ee waddanka sbain u dhashay ee naadiga barcelona u dheelayay muddo labayo labaatan sana uu joogay naadigaas waxaana uu sheegay inuu ka tegayo naadiga kubadda cagta ee barcelona waxa uu naadiga barcelona intii uu joogay la soo guulaystay labayo labaatan koob oo waaweyn oo lix iyo toban sano oo markaasi kooxda weyn ee barcelona la joogay halka inta ka hartayna uu ahaa kooxda yar ama kooxda dhallinyarada ee barcelona uu la sii joogay iniesta ayaa waxaa kooxdiisa ay guul ku gebagabaysay horyaalka dalkaasi spain kadib kulan ka dhacay gegada camnu stadium halkaas oo gooli waxba ay kaga adkaatay naadiga real sociedad ciyaartooyga philip cotinho ayaa goolka u dhaliyay naadiga barcelona adres iniesta ayaa sidoo kale daqiiqadii labayo siddeetanaad la bedelay markaas oo marka ciyaarta ay dhammaatayna uu markaa iska celin waayey ilin oo uu sheegay in uu weligiisa xasuusnaan doono naadiga barcelona oo wakhtigiisa ciyaaraha inta ugu badan uu ku soo qaatay taageeraasha barcelona ayaa soo bandhigay sida ay ugu qanacsan yahiin ciyaartooygaasi iyagoo fariin u diray iniesta sheegaynaya in abidkeedba iniesta ay xasuusnaan doonaan naadiga kubadda cagta barcelona ayuu ku biiray adres iniesta isagoo labiyo toban jira waxaana uu naadigaasi la joogay labayo labaatan sano markii wuxuuna u ciyaaray lix boqol toddobaatan iyo afar kulan isagoo ahaa qofka labaad ee ugu safashada badan barcelona marka laga soo tago ciyaartooyga shavi isaguna naadiga kal hore ka tagay oo u saftay naadiga kubadda cagta barcelona toddoba boqol lixdan iyo toddoba kulan ha yeeshee kulankii lagu sagootinayay shalay ayuu sidoo kale niesta kulankaas lagu soo gootinaya waxaa joogay shavi barcelona ayaa sidoo kale ciyaartooygaasi sheegtay in ay tabi doonto dhinaca kale dhegaystayaal kulamada kale ee la dheela waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta ee inter milan ayaa waxa ay muddo lix sana kadib ay noqotay inay u soo gudubtay koobka champions league kadib ciyaar xiise badan oo xarunta dalka talyaaniga shalay ku dhex martay naadiyada laziyo iyo naadiga kubadda cagta inter milan laziyo waxay u baahnayd inay barbaro keliya uun la gasho naadiga kubadda cagta inter si ay horyaalka u xaqiijiso si ay markaasi champions leaga u xaqiijiso inuu sii joogto ha yeeshee waxaa naadiga kubadda cagta inter oo soo bandhigtay ciyaar cajiib badan ay kaga adkaatay naadiga laziyo saddex gool iyo laba gool labada kooxood oo dabcan isku dhibco noqday marka labada kulan ay dheeleen la fiiriyo ayaa naadiga kubadda cagta ee laziyo waxa ay ku hartay labadii kulanba naadiga inter oo badisay labayo toddobaatan dhibcood ayay naadiga inter iska leedahay halka laziyana labayo toddobaatan dhibcood iska leedahay markaasi saddexda gool iyo labada goole naadiga kubadda cagta ay labada kooxood iska kala dheliyeen waxa u kala dheliyey ciyaartoyga berisic ayaa gool iska dhaliyey daqiiqadii sagaalaad kadib markii uu markaasi gool lasoo tuuray uu madax uga dhacay dabadeedna goolwadaha naadiga kubadda cagta ee inter milan uu daba dhaafay waxaase u barbariyay naadiga inter ciyaartooygooda de ambrosio daqiiqadii sagaaliy labaatanaad waxaase philip anderson uu u dhaliyey goolka kale ee naadiga kubadda cagta laasi ay dhalisay daqiiqadii kooiy afartanaad ciyaartana ka dhigay laba gooli gool inkastoo art naadiga kubadda cagta laasiyo ciyaar xiise badan ay soo bandhigtay waxa uu ahaa kulankaasi mid markaasi aysan sidii la rabay uusan ugu dhammaanin mauro icardi ayaa daqiiqadii toddobaatan iyo sideedaad rigoor ku bareejeeyey fesinio ayaa daqiiqadii kooiyo siddeetanaad goolka guusha naadiga inter u dhaliyey xubinta ciyaarahan halkaasina jooga
waayahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha dhegaystayaal haatana aan u weecana dhinacii heesaha waa bishason iyo xuseen share jaamac ciyaar jecel
وبشي بغرمي وبشي بلهودن برجقود بسي بريا ايه بس هناتي وبشو الله شيكتي بقى كارو لها ajakeeda qofeegtay rabbi baa bixinaaya ballanqaadayda bisha soo rabadaan bisha soo rabadaan barya eeba sugnaatay وبشو الله شيتي بقف القرلة أجل كذا قفيتي ربي بابي حنايا بلغ قادينا إيش صور بدان إيش صور بدان
tahay bisha soon ramadaan qasiidadaasi waxay gunaanadu ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta kooxda qayladhaan ayaana si wada jira ugu wada luuqaynaysay dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaana kala tegaynaa nabadgelyo
bilowga bartankee dambi dhaafka baradii naxariista aqirkeed cafis buuxa awalkeeda bilowga bartankee dambi dhaafka